wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland saleybaan maxamed naxmuud ayaa magaalada kismaayo ka daafuray tobabar ku saabsan sida loo tabiyo wararka ku saabsan nafaqa darrada tobabarkan oo socon doona muddo shan maalmood ayaa waxaa ka qeybgelaya wariyaasha ka howlgala warbaahinta gudaha ee magaalada kismaayo wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland saleybaan maxamed naxmuud ayaa kula dardaarmay xubnaha ka qeybgelaya tobabarkan inay ka faa'iideysaan tababarka maanta loo qabanaayo wariyaasha kala duwan ee ka howlgala dowlad goboleedka jubbaland waxay tahay inay ka soo waramaan xaqiiqdana ka sheegaan isla markaana la baro qaabka wararka maxaa tiraa notorishinka ama nafaq la-aanta loo gudbin lahaa sidaas laaligeed waa arrin aada u muhiimsan anigu dhakhtar ma ihi laakiin maxaa tirahdaa waxaan dareemayaa xaaladaha iyo waxyaalaha hadda laga hadlayo waxay tahay waa masiibo markay masiibo dhacday timaada nafaqa daradu meesha hadday abaar ka dhacdo hunguri la-aan ka dhacdo qofku wuxuu ku noolaado waayo inta ugu da nafaqa daradu waxay ku dhacda caruurta ama hooyada dhallaanka ilma haysata marka sidaas laaligeed waxaa laydinka rabaa inaad ka faa'iidaysataan waxaa laydiin soo xushay idinka wariye ahaan ama warbaahin ahaan loo soo xushay waxay tahay inay ka warbixiyaan marka ay dhacdo nafaqa daro ama nutrition maxaa tira waxa la yidhaha nafaqa daro marka sidaas laaligeed waa arrin aanu muhiimsan barnaamijkanu waxaa loogu bilaabay wariyaasha waxay tahay meesha keliya ee maxaa tiraahdaa warbixinada buuxda laga helo waayo tabarada noocan oo kale ayaa kaalin ka qaadanaya sidii saxafiyiinta ay faham fiican uga heli lahaayeen tabinta wararka ku saabsan arrimaha bili-aadanimada gaar ahaan nafaqa daradu inta badan ka dhalata abaaraha ku soo laalaabtay dalkeenna